magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad tababar loogu soo xirayay toddobaatan iyo laba arday oo baratay xirfado kala duwan oo farsamada gacanta ah islamarkaana ka qalin jibisay maxadka qaranka ee horumarinta farsamada gacanta munaasabada lagu soo xirayay tababarka ayaa waxaa ka qeybgalay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya maamulka maxadka macalimiin iyo ardayda loo soo xiray tababarka xasan maxamed guutaari agaasimaha maxadka qaranka ee horumarinta farsamada gacanta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha la barayay ardayda loo qabtay tababarka ardada hadda qalin jebisay waa toddobaatan iyo laba arday waxay barteen saddex xirfadood oo kale ah harqaanka ama tolista dharka naqshadaynta dharka oo siyaaba farsamooyin kala duwan isugu jirta qaybaa baratay xirfadda labaadna waxay ahayd kaarbentriga ama alwaaxda barashada farsamada alwaaxda waxay iyaguna barteen samaynta kuraaska jiifafka qurxinta guryaha oo farsamooyin kala duwana qeybta saddexaad waxay baratay korontada guud oo dabgelinta guud ee guryaha ah iyo sida korontadu ay u kala baxdo qeybaheeda kala duwan waxayna muddada waxbarashadu ahayd siddeed bilood
yuusuf maxamed aadan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in maxadka qaranka ee horumarinta farsamada gacanta uu ka soo baxay ujeedooyinkii loo aas-aasay runtii xaruntan macno weyne noogu fidhisaa ka wasaarad shaqada iyo arrimaha bulshada ahaan waxay noo tahay xarun aan aaminsannahay ujeedooyinka iyo himilooyinka aan ka lehnahay dhanka suuqa shaqada waxaan aaminsannahay xarunta keliya inay tahay ka dhabeen karta meeshaan meeshaan u socona ma aha meel yar waxaa nalaga rabana ma aha wax yar sidii xaruntan mahalaa loo looga dhigi lahaa xarun dhisan tayaysan ka shaqaysa sida ay ahaan jirtay si ka fiican insha allah waxaa annagoo dhammaan daliil noogu filan iyo astaan noogu filan nineteen eighty five oo ah almost mahala afartan san laga jooga dadkii soo dhiseen kasoo fikiray mahala soo sameeyey mahala intaa naqshad iyo hanti soo geliy waxay dowladdii hore ahaan jirtay ilahay haa u naxariisee qof kastoo qayb ka qaatay waan u mahadnaqay annagana waxaa naga aan ku rumayn doonaa sidii himilooyinkood ahaan jirteen awayaashan ay ku fikiri jireen in xaruntan ay noqota toddobaatan iyo labada arday ee tababarka loogu soo xiray magaalada muqdisho ayaa muddo saddeed bilood ah wax ka baranayay maxadka qaranka ee horumarinta farsamada gacanta